magtabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku qoran saddex luuqadood kaasoo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebtembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka horedhaca bayaanka waxaa lagu yidhi xilli maraykanku uu baroordiiqayo sanadguurada weerarkii kow iyo tobankii sebtembar labada kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yaro israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanku ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan xasuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimadda ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhdeeda dhigdaadinta ee ragaadiyey ummadooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sano ka hor markii sagaal iyo toban hadiyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa beegsadeen xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simeen derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaagga kumanaan ka mida muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo duqyaankeeda waxayna si aan gambasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhana islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay hurinaysay dagaal dhig badan ku daatay ayna khasaar dhowr trilyan oo dollar oo ka mid a canshuurta shacabka maraykanka dowladdani wax natiijaha kama aysan keenin waxaa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldaro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhig la'dahay asbaabihii mujaahidiinta iyo shuhadada muslimiinta ku riixay inay fuliyaan weeraradaas si ka duwan hadallada madaxda maraykanka ee waxbikmijraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ay ahaayeen nacaybka islaamka u qabo xorriyadda iyo habnololeedka dadka amerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwo si toosa uga jawaabayey dhaqanada guraca ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuqwadareedka iyo gumaysiga yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa iyo maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sanadkii labada kun iyo kowda maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda ghaza war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii socda waxaa lagu yidhi si aan sharaxaad dheeriya uga bixinno dagaalka uu maraykanka kula jiro islaamka mu'asasada alkataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobanka sebtembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah ayaa ku soo bixi doona saddex luuqadood wuxuuna tooshka ku ifin doonaa sooyaalka taariikheed ee maraykanku u leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiintu u necab yihiin maraykanka xilli maraykanku uu maanta baroordiiqayo annaguna waxaan dhanka kale u ducaynaynaa shuhadadeenna waxaana allah u weydiinaynaa inuu shahaadada ka aqbalo hogaamiyaasha mujaahidiinta iyo hadyeyadii sagaal iyo tobanka ahaa ee fuliyey weerarkii kow iyo tobanka sebtembar waxaan allah ka baryaynaa inuu gaarsiiyo darajaadka ugu sarreeya ee jannada kana abaalmariyo dadaalkii ay u galeen baraarujinta ummadda iyo juhdigii ay ku bixiyeen inay muslimiinta u kacaan jihaadka ka dhankaa fircoonka maanta oo ah maraykanka waxaan sidoo kale allah weydiisanaynaa inuu xorriyaddooda u soo celiyo dhammaan maxaabiista muslimiinta ee ku jeebaysan jeelalka yuhuudda iyo saliibiyiinta ugu dambayntii waxaan dhammaan muslimiinta ugu baaqaynaa inay u istaagaan jihaadka ka dhanka maraykanka iyo xulafadiisa yuhuudda ayna beegsadaan masaalixdooda ku kala firarsan daafaha dunida maankana ku hayaan hadalka allah ee ah
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله